qoysaskan barakacayaalka ee ka nool degmada garisbaaleya xildhibaan weyb ayaa wajahayna xaalad nolol xumo oo aynayo dalbadeena in la kaalmeeya barakacayaalkan yaa baahidii unkuwinya weybayeeta minglaan biilaan iyo weliba raashinlaan qaar kumida dadkun oo ku barakay gobolada bay bakool shabeellada hoose iyo gobolka gadaa iyo qeybo kumida gobolka banaadir ya sheegay in dhibaatooyin badan iyo hakala kulameen jidkantiyo haka jareen wayna markaasaytii baaqan direen hay-ado gargaarka dad waxaanahay dhibaataysan marastiisii ay dhex taallo nolol iyo cafad midna haysan ilaahay mooye cid u maqan aan lahayn xasan sheekh hanna arko ha arka dadka marastee meesha daadsan masaakiinta meesha daadsan ha arko ilaahay mooye cid u maqan ma leh guri ma dhisan karaan dab looma shidin halkay dhooban yihiin waa u jeeddaan waxaan ilaahay ka baryaa dowladda inay naxariis fidiso ummaddeeda ay indha naxariista ku soo fiiriso nooc kasta leh oo dowladdii inay ummaddan iyo macal hay-adihii inay u soo gurmadaan oo gargaar siiyaan deegaanna siyaana loo baahiya guddoomiyaha garosbaalley waxaan ka codsanaa inaad dadkan deegaan ay ku dhaqmaan mas-uuliyaddeeda gobol iyo degmo meel kastoo aad ka keento deegaana loo baahan yahay dadkan ay ku noolaadaan waxaa noo fidiyo haddana soo dhoweeyey guddoomiyaha garasbaalley kheyr allah siiyo arrimaha bulshada xaynaash maamulkaoo dhan waa u mahad celinaynaa si fiicanay noo soo dhoweeyeen waxaan leenahay dowladda qaranka dowladda shalay kor iyo hoos isku fiiriyaani dhahay maanta hoosnaa fiiriya kor iyo hoos maba jirtee gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada garisbaaleya sheegay in dadkunyo hodhawaayan reedidanjonion suubiyan waaniyoon baahayin in dalkun dowladda iyo hay-ado gargaarkiyo garabka siyan in la gargaara saaka waxaan soo booqannay dadweynahan soo barakacay oo ka soo barakacay dhulka la jebiyey oo ex control iyo jaamacadaha inta u dhaxaysa afgooye ex control afgooye marka waa soo booqannay aad iyo aad bay u tawaalaysan yihiin aad iyo aad bay u duruufaysan yihiin waa dad la soo jebiyey oon haysan agab dhisme agab dhisme raashin biyo musqulo intaba ma haystaan annagu ka garasbaalley ahaan waa soo dhoweynay guddoomiyaha degmada waa soo dhoweeyey maaragtay waana dejinaynaa wixii karaankeenana waxa weeye waxba ka hagran mayno muddooyinka inka dambe weyba deegaanada hooseeda gobolka banaadir hadeereeyey dadhaku baraka ee abaaro iyo olaad ku jarta qaybo ku tirsan gobolada dalka soomaaliya